bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan hal ku qabanaynaa maanta shir jaraayid oo ay qabanayaan guddiga xuquuqal insaanka ee ururka qareennada somalilan oo aanu ka hadlayno arrin guud oo ah tacadiyada iyo xadhigyada waddanka ka socda oo ay u dambeysay tii lagu xidhay guddoomiyaha ururka qareennada somalilan mudane foosi macalin yonis xasan markaa si guud baanu uga hadlaynaa oo waxaanu ka hadlaynaa in waxyaabaha iyo dhibaatooyinka waddanka ka socda in tacadiyadaas iyo xadhigyadaasi ay dhibaato ku yihiin xuquuqda bini aadamka waxaa mar ka horeysa aanu ka hadlaynaa xadhigii guddoomiyaha ururka qareennada somaliland foosi xadhiggaasi uu xadgudub ku ahaa xeerka lamber soddon two thousand four two thousand four iyo wax kabeddelkii lagu sameeyey xeerkaa sanadka labada kun iyo sadde saddex iyo tobanka waa xeer dhaqan galay oo madaxweynuhu saxeexay isla markaa faafintii rasmiga ahaydna ay ku dhacday marka xeerkaa oo aqoon badan aan loo loo lahayn inaanu baahino ayaan ugu tala galnay gefkii lagu xidhay guddoomiyuhuna inuu ahaa gef lagula kacay oo xeerkaa lagu gefay maadaama oon xeerkaa aqoon loo lahayn waxaa markaanu ka hadli doonaa muhiimadda xeerkaasi leeyahay qodobkiisa labaatanaad xeerkaasi wuxuu dhigayaa inuu qareenku leeyahay xasaanad inuu huwo yahay ama dhowrsanaan inuu huwo yahay qareenku oo qareenka aan la xidhi karin iyadoo lagu hayo dembi culus oo uu faraha kula jiro mooyaane midda kale muhiimkii waxay tahay qareenka waxa anshaxmarintiisa leh ama wax ka qabashadiisa iyo ashgatadiisa loo gudbiyaa guddiga ruqsad bixinta iyo anshaxmarinta qareennada oo ku xusan xeerkaasi qareennada marka waxa weeye muhiimadda guddigaasi leedahayna waanu ka hadli doonaa oo ah inay tahay guddiga u xil saaran bixinta iyo ruqsadaha qareen ku shaqaysto isla markaa wixii cabasho laga qabo qareenka guddigaasaa loo gudbiyaa guddigaasaana u xil saaran arrintaa oo ka hadasha marka waxyaabaha ilaa iminka waddankeena ka taagan ee dhibaatooyinka waxaa ka mid ah guddigii oo aan ilaa iminka la hirgelin waxaana guddiga hirgelinteedii qabyo ku tahay wasiirka cadaaladda oo xilkii xeerkaasi farayey aan ka soo bixin ilaa maanta ururka qareennadu labadii xubnood ee guddiga uu ku lahaa uu u gudbiyey wasaaradda cadaaladda guddigii horena waktigeedu u dhacay oo maadaama xeerkii la hirgeliyey xeerka wixii markaa ka dambeeya waa inuu dhaqan galaa oo guddigii si cusub loo bilaabo oo guddigii la hirgeliyo marka labadii xubnood ee ururka qareennada ay ku lahaayeen guddigaa waanu gudbinay ilaa iminka laba bilood muddo ah ayuu xeerkaasi dhaqangel yahay oo guddigaasina ay ku laalan tahay wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo jirta in halkaa maaliyad fara badan iyo dhaqaalo fara badan ay kaga laalan tahay dawladda ruqsadaha iyo qareennada ay ka qaadi lahayd liisankii iyo lacagii laga qaadi lahaa arrintaasi ay ku laalan tahay oo wasiirka cadaaladdu aanu xilkaa ilaa imi ka soo bixin guddigaasina muddadeeda dhammaatay maadaama xeerkaa cusubi uu hirgalay arrinta kale meesha taallaa waxa weeye maxkamadda ciidamada dastuurka somalilan sida uu dhigayo qodobka afraad waxa uu dhigayaa maxkamaddaasi inay tahay maxkamad u gaar ah dee qaadista dacwadaha ciqaabtaah ama dembiyada ah ee ku lidka ah xubnaha ciidanka maxkamadaasi waxay khaas u tahay ciidanka cid kale oo ay xiri kartaa ama ay waaran goy kartaa oo waaran soo qabashaa u jari kartaa waa xaaraan wixii aan ciidan ahayn iyadu ma xiri karto shaqada kuma leh mana aha maxkamadaha kaleo mid lamida maaha oo kama tirsada bahda garsoor kama tirsada waxay ka tirsan tahay waa ciidamada markaa qofka eedaysanaha ah ee ciidanka ah ayaa xaq u leh haddii uu dalbado qareen professional ah oo xuquuqdiisa difaaca xaq buu leeyahay markaa inuu helo qareen ka mida qareennada professionka ah oo xuquuqdiisa difaaca sidaasuu qareebka ku tegi karaa maxkamadda balse haddii wax laga tirsanayo maxkamaddaasi wax ka tirsato waa inay usoo martaa nidaamka saxdaa ee sharcigu dhigaya waayo waa maxkamad u gaar ah shaxmarinta ciidamada iyadu laakiin qareebku meelo u gaar u leeyahay isna oo guddidaasi arrimo gaar u leeyahay markaas sababtaasi uu xaligaasna ku ahaa arrin naxardarra ah oo khalad ah waxaa kaloo ka hadli doonaa kala soo jeedin arrintaa ku saabsan oo ah in qaranka somaliland loo sameeyo xeerka uu dastuurka xusay ee sheegaya in maxkamadda ciidamada ay xeer yeelato u gaara markaa iminka waxaa jirta sanadaha u dambeeya in maxkamadda ciidamada waxyaabo badan oo khaladaad oo gafow sharci ahi ay ka dhashaan oo xubno ciidamada ahi ay geystaan faldambiyeedyo halkaana la yidhaahdo maxkamaddii ciidamada gelaysa maxkamadaana shuruucdeedu ma dhamaystirna maadaama xeerkaasi maqan yahay halkaa waxaa ummadda kaga laalan xuquuq fara badan markaa waxaan ummadda usoo jeedinaa iyo cidda qaranka ah ee awooddeeda leh in xeerkaa loo sameeyo maxkamadda ciidamada waxaa kaloadu faray anu daaq u diraynaa ciddaa uu ku laalan tahay hirgelinta xeerkii qareeradu ee hirgelintii guddidii uxilsaarnayd inay hirgeliso guddidii xubnihii oo la isugu yeedho oo guddidaasi waa guddi qaran oo madax banaan oo xeerkaas dhigayo guddidaana si deg dega loo hirgeliyo guddidaa ruqsad bixinta qareerada maadaama wax badan oo xagga maaliyadda lafteeda ahi ay ku xidhan yihiin waxaa kaloo aanu ka hadli doonaa in laamaha sharciga iyo baarlamaanka ay ummadda u qabtaan xeerarkii loogu talagalay ee muhiimka ahaa arrintaasna uu ka hadli doono xubinta kale guddida aan ku wada jirnay guddida soo diyaarisay ee guddida xuquuqisaanka master xuseen shabeel ayaan kusoo dhaweynaya
bismi illahi raxmaan raxiim haddaanu nahay xubnaha guddida xuquuqul insaanka ee ururka qareenada guud ee somaliland sola waxaanu mar labaad si sare iyo si muglaba u cambaareynayna xadhigga sharci darrada ee xeerarka baalmarsan ee loo geystay guddoomiyaha ururka guud ee qareenada intaa kabacdi waxaan ku darayaa oo aan usoo jeedinayaa dhammaanba waxaan usoo jeedinayaa o aan ku darayaa dhammaanba horta marka hore in aan la ogaado o aynu isla ogaano in uu sarreeyo sharcigu oo aanay siyaasaddu sarreynin in uu sharcigu sarreeyo oo wax wal oo la fulinayo la isweydiiyo wuxuu sharciga iyo qawaaniinta waddanka u dejisanay ay ka qortay markaasaa la gaari karaa in tacadiyada iyo xuquuqda kasta ee qof kasta uu leeyahay ama ay laamaha dawladdu leeyihiin ama dadweynuhu leeyahay markaasaa la ilaalin karaa marka uu sharcigu sarreeyo ee aanay sarreynin danaha siyaasadeed aanay sarreynin waxaanu soo jeedinaynaa haddaan ururkii qareenada gudnay in uu sharcigu sarreeyo waxa kale oo aanu soo jeedinaynaa oo aan u soo jeedinaa weliba laanta sharci dejinta ee baarlamaanka in ay ansixiso xeerarka waddanka ka dhiman ee qabyada ku ah ee hor yaalla waxaa jira in xeerkii madax bannaanida garsoorku uu hor yaallo oo aanay weli ansixin waxaan usoo jeedinaa in ay si deg dega u ansixiyaan waxaa kale oo hor yaalla xeerkii bilayska oo isna haddii uu soo bixi lahaa la heli lahaa ama xal loo heli lahaa tacadiyadan faraha badan leh ee kala gaadhaya dadweynihii iyo laamihii ammaanka gaar ahaan bilayskii xeerkooda hadii la dhaqan gelin lahaa oo lasoo dhammayn lahaa waxa la heli lahaa in la helo oo xal loo helo waxaan oo tacadiye iyo waxaan oo xuquuqal insaan iyo waxaan oo laga hadlayo o dhan ee laamaha bilaysku ay geysanayaan ee ay dadweynaha ugeysanayaan ayaa xal loo heli lahaa markaa laabaha waxaan usoo jeedinaa in si deg dega xeerkaan loo ansixiyo waxaa kaloo aanu soo jeedinaa in la dhowro madax banaanida iyo xuquuqda ay saxaafaddu leedahay oo haddii ay cabasho jirto loo maro sida uu xeerkoodu qabo ama xeerar kale wadanka u dejisanay waxaa kaloo oonu kusoo gebagabeyneynaa in si deg dega sidii uu saaxiibkay sheegay loo ansixiyo isna xeer oo loo sameeyo xeerkii ay lahaayeen maxkamadaha ciidamadu si xal loogu helo inaanay usoo gudbin dadka shacabka ah ee ay ku eekaadaan xuduuddooda iyo xuduudda uu siiyey dastuurku qodobkiisa boqol iyo afar faqraddiisa koobaad oo dhigaysa in ay gaar u yihiin in ay ka garnaqaan dacwadaha ciqaabta ah ee ciidamada oo keliya taasi waxay ku koobaysaa in ay ku koobnaadaan xubnaha ciidamada oo keliya ee aanay usoo gudbin dadweynaha iyo qareennada xasaanada huwan waxa isweydiinna xadhigga loo geysta qareenku keliya dhib un kuma aha qareenka la xidhay ee wuxuu dhib iyo tacaddi kale ku yahi dadweynihii iyo bulshadii uu shaqaynayay waxaa la isweydiin karaa intee in laeg buu difaaci karaa qareenka si fudud laysaga xidhi karaa xuquuqu qofka la leeyahy marka isagiiba si yaroo fudud laysaga xidhi karo intee in leeg buu markaa difaaci karaa oo cadaaladda la gaari karaa oo uu difaaci karaa xuquuq ay qof kale oo isaga ka baxsan uu leeyahy marka isagiiba si yaroo fudud laysaga xidhayo ee wixii xeerku siiyey iyo xasaanadii xeerku siiyey lagu xadgudbayo ee loo dhaafayo